kaadihaysta kacsan iyo degdega waa maxay kaadihaysta kacsan kaadihaystu waa muruq kaas oo urura si uu faaruqiso kaadihaysta markay buuxsanto oo aad adiguna diyaar u noqoto inaad faaruqiso kaadihaysta kacsan macnaheedu waa in kaadihaysta ururto ka hor intayna ayna buuxsamin mararka qaarkood way ururtaa markii aadan diyaarka ahayn badanaa waxaad aadi kartaa musqusha waxaana kugu adag inaad isku celiso ilaa aad halkaas gaarto mararka qaarkood waxaad sii dayn kartaa kaadida intaad u sii socoto musqusha maxaa keenay kaadihaysta kacsan kantaroolka kaadihaysta oo liita waxaa keeni kara dhibaatooyinka caafimaadka sida istaroogga lahaanshaha qanjirka borostaydka iyo balaarta cudurka barkinson kaadihaysta kacsan waxaa keeni kara caadaysiga kaadihaysta oo liita muto dheer tusaale ahaan dadka qaarkiis sababta keenta lama yaqaan waa maxay caadaysiga kaadihaysta caadiga ah waa wax caadi ah inaad faaruqiso kaadihaysta markaad ka toosto sariirta subaxii faaruqiso kaadihaysta afar ilaa lix jeer maalintii faaruqayso kaadihaysta intaadan tegin sariirta habeenkii kaadihaysta caafimaadka qabta waxaa qaadaa hal dhibic shan ilaa laba koob oo kaadi ah taasoo la mid ah saddex boqol ama afar boqol oo mililitar kaadihaystaada waxay intaas qaaddaa inta lagu jiro maalintii waxay qaaddaa intaas wax ka badan habeenkii ka hor intaadan dareemin baahida inaad kaadiso qaabkaasuu iska beddeli karaa dadka waaweyn dadka waaweyn waxay dhigaan kaadi badan habeenkii taas macnaheedu waa inay wax badan kaashadaan habeenkii oo ka badan inta ay kaadshaan maalintii kaadihaysta kacsan iyo degdega waa maxay tababarka kaadihaysta ujeeddada tababarka kaadihaysta waa in la hagaajiyo astaamaha kaadihaysta kacsan tababarka kaadihaystu wuxuu ku baaraa sida kaadihaystada loogu hayo kaadida badan iyadoon la dareemayn wax degdega la taliyaha kalkaaliyaha kaadi cishanwaaga ama fiisiyoterabiga kaadi cishanwaaga haddii aad ka qabto wax dhibaatooyin ah xagga kantaroolka kaadihaysta waxay kugu bilaabayaan barnaamijka tababarka kaadihaysta haddii aadan waxba qaban oo ku saabsan dhibaatada way kaasii dari kartaa maxaa ku jira barnaamijka tababarka kaadihaysta waxaa lagu weydiin karaa inaad samaysato xasuus qorka kaadihaysta waxaad u baahan tahay inaad haysato xasuus qor kaas ugu yaraan saddex maalmood waxay ku raad raacaysaa si ay kaadihaystu u shaqayso maalintii xasuusqorka kaadihaystu wuxuu raadraac u yahay wakhtiga aad musqusa gasho intaa kaadi dhigto mar kasta sidaad dareentay siday u xoogan tahay rabitaanka inaad faaruqso mar kasta xasuusqorka kaadihaysta wuxuu u eegayaa wax sidan oo kale wakhtiga xadiga la kaadshaday sida uu xoog badnayd rabitaanka in la kaasho lixdii barka subaxnimo laba boqoliyo konton mililitar afar goor siddeedda subaxnimo boqoliyo konton mililitar saddex goor sagaalka subaxnimo boqol mililitar saddex goor tobankiiyo labaatan daqiiqo subaxnimo boqoliyo konton mililitar hal goor labiyo tobankiiyo rubuc duhurkii boqol mililitar hal goor kowda labaatan iyo shan daqiiqo galabtii laba boqoliyo mililitar saddex goor labadii barka galabnimo laba boqoloo mililitar saddex goor sidee baan u cabbiraa xaddiga kaadida la shubay dhig weelka sida weelka icekrimka musqusha hadda ku fadhiiso musqusha oo raaxayso iyadoo cagahaagu saaran yihiin sagxagda musqusha ku kaadi weelka markaas ku shub kaadida jagada si aad u cabbirto raggu way istaagi karaan oo si toosah ugu kaadshan karaan jaaga cabbiraadda kaadihaysta kacsaniyo degdega sidee baad u cabbiri karaa degdega shaxdan waxay muujinaysaa sida loo adeegsado tirada si ay u sifayso degdega aad dareemayso eber wax degdegah ma jiro ma dareemayo baahi inaan kaadiyo waxaan u faaruqiyey sababo kale dartood kow degdeg caadiya waa joojin karaa inta aan doono waxba cabsi kama qabo inaan isku kaadsho labo degdeg meel dhexaad ah waxaan joojin karaa muddo gaaban waxba cabsi kama qabo inaan isku kaadsho saddex degdeg daran maba joojin karo waa inaan ku cararo musqusha waxaan ka cabsanayaa inaan isku kaadsho afar kaadi cishin waa dhaqso ah waan s- waan sii daayey ka hor intaanan gaarin musqusha sidee baan u cabbiraa sii deynta anoo adeegsanaya baarista miisaanka baadka baarista waxay gacan ka geysataa si loo ogaado inta ay la eg tahay kaadida aad sii daysay dhowr maalmood si loo sameeyo baaritaan waxaad u baahan tahay heerarka miisaanka oo saxda ah baaritaan waxaad ku samayn kartaa kow adoo miisaamaya baadadka oo qalalan kiishka balaastigada ka hor inta aadan xidhan baadka labo kadib ku miisaama baadka qoyan kiishka balaastiga ah kadib markaad xidhato iyo saddex markaana ka jara miisaanka baadka qalalan kan miisaanka baadka qoyan tani waxay muujinaysaa intaad sii daysay sababtoo ah garaam kasta wuxuu la mid yahay hal mililitar sidanoo kale waxyaalaha qaarkood baad qoyan afar boqoloo garaam baad qalalan boqol iyo konton garaam faraqa miisaanka laba boqol iyo konton garaam xadiga la sii daayey laba boqol iyo konton mililitar kaadihaysta kacsaniya degdega kumaa kuga caawin kara barnaamijka tababarka kaadihaysta dhakhtarka la taliyaha kalkaalayaasha ee ka kaadi cishanwaaga ama fisioterebiga kaadi cishanwaaga ayaa ku siin kara natiijooyinka ugu fiican waxay kaala shaqayn karaan barnaamij adigoo kugu habboon qaar ka mid a xirfadyaqaanada caafimaadka kaadi cishanwaaga waxaa laga heli karaa kilinikada caafimaadka gaarka ah qaar kale ayaa ka shaqeeya kilinikada ku yaala adeega caafimaadka bulshada deegaankaaga waxay kaloo ka shaqeeyaan kilinikada cisbitaalka dadweynaha qadka kaadi cishanwaaga qaran oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix ayaa kuga caawin kara inaad hesho kilinikada kaadi cishanwaaga deegaankaaga intee bay qaadanaysaa badiba barnaamijyada tababarka kaadihaysta waxay qaadan saddex bilood waxaad kulan joogto ah la yeelan kartaa la taliyahaaga kalkaaliyaha ee kaadi cishanwaaga ama fisioterebiga kaadi cishanwaaga waxay ku baari doonaan siyaabaha la ysugu celiyo kaadida muddada dheer taas micnaheedu waa inaad ku hayn karto kaadi badan kaadi haystahaada waxyaalaha qaarkood oo aad ka baran karto barnaamijka tababararka muruqyada miskaha fisioterebiga kaadi cishanwaaga ama la taliyaha kalkaalayaasha ee kaadi cishanwaaga ayaa ku bari doona sida loo adeegsado muruqyada miskaha muruqyadaas waxay hayaan kaadi haystaha ama kaadi mareenka kaadi mareenku waa tuubada ku soo qaada kaadida kaadi haystaha oo dibadda u soo saarta muruqyada miskaha oo xoogan waxay gacan ku geystaan inay celiyaan rabitaanka xoogan oo in la kaajo ah taasi waxay ku caawinaysaa inaad kaadida isku celiso ilaa inta aad ka gaarayso musqusha caadaysiga kaadihaystaha fiican waa wax caadi ah in la isticmaalo inta u dhaxaysa hal dhibic shan ilaa laba liitar oo dureero ah maalintiiba in dhakhtarkaagu yidhaahdo sidaasi okay maahan mooyaane sidaasba kaadihaystaadu ayay tartiib tartiib kuu baran doontaa inaad hayso kaadi badan waxaad u baahan tahay inaad raaraacdo inta aad cabto maalin kasta si aad sidaas u samayso waxaad u baahan doontaa inaad ogaato inta uu qaado koobkaaga ama qalaxaagu koobkaagu waxay qaadan laga bilaabo boqol iyo labaatan ilaa iyo boqol iyo siddeetan mililitar halka qalaxu ka qaado laba boqol iyo siddeetan ilaa iyo saddex boqol oo mililitar ama ka badanba kaadahaystuhu kacsan iyo degdega iska ilaalinta cabitaanada fisigada ama cabitaanada kafeynka leh tani waxay kicin kartaa kaadihaysta waxayna kugu adkaynaysaa inaad isku celiso xoogaa kafeyn ah ayaa ku jirta jokolaataha shaaha iyo kafeega kafeyn badan ayaa ku jira kokakoolaha iyo cabitaanada cayaaraha waxaa fiican in la iska ilaaliyo cabitaanadaas waxaad baran doontaa cabitaanada la doorto si kaadihaystahaadu aysan u noqon mid ku xanuunaysa caadaysiga mindhicirka fiican caadaysiga mindhicirka fiican waxaad kaloo baran doontaa sida calool fadhigo iyo majiirada in saxarada lays soo dhaafiyo oo ay u fadhin karto muruqyada miskahaaga iska ilaali calool fadhiga maadaama ay keeni karto kontaroolka liita ee kaadihaysta cun ugu yaraan laba xabo oo furuud ah iyo shan adeegoo qudaar ah maalintii waxaad kaloo cuntaa rootiga leh buunshaha ma jiri doonaan wax dhibaatooyin ah waxba ha ka welwelin isbeddellada yaryar ee ka jira kontaroolka kaadihaystaada kuwaas waa caadi qof kasta oo ku jira barnaamijka tababarka kaadihaysta wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin markii astaamahaagu ka sii daraan taas waxay dhici kartaa markii aad qabto cudur kaadihaysta u tag si toos ah dhakhtarkaaga aad daalan tahay ama caajisan tahay aad welwelsan tahay oo walaacsan tahay cimiladu ay qoyan tahay oo dabayl ama qabow jiro aad xanuunsan tahay sida durayga ama fuluuga aad tahay haweenka xaydda qabta haddii wax dhibaato ah ay dhacdaan waxba ha qalbi jabin caadi iska dhig siina wad iskuna dayga kaadihaysta kacsaniye deg dega raadso caawimaad keli kuma tihid arrintan kaadihaysta iyo mindhicirka liita waxaa si fiican loogu daaweyn karaa ama si fiican loogu maamuli karaa daaweynta saxda ah haddii aadan waxba qabin way ka sii dari karaan ka wac la taliyayaasha khibradda leh qadka kaadi ceshinwaaga qaran national continence helpline oo lacag la'aan ah talooyinka macluumaadka iyo macluumaadka ku saabsan adeegyada deegaanka hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix waxay furan yihiin siddeedda subaxnimo ilaayo siddeedda galabnimo isniinta ilaa jimcada wicitaanada ka socda moobaalada waxaa laga qaadaa qarashka qiyaasta ku habboon si loo diyaariyo turjubaan iyadoo la marayo adeegga turjubaanka telefoonka tis kawac hal saddex hal afar shan eber isniinta ilaa jimcada waxaad weydiisataa qadka kaadi ceshanwaaga qaran national continence helpline macluumaadka luqadaha kale waxaa kaloo laga hela karaa continence org au other hyphen languages wixii macluumaad dheeraada continence org au pelvic floor first org au bladderbell gov au